somaali bank banki weeye ammaanaa adduunkana ku baahay ruuxuu beense u dhiibtana berito laymaa weye isagana arkina buuquu bartuu doona ka qaadanay bulshay la xiriira asalaam somaali bank adeegyada guud ee salaam somaali banki uu qabta waxaa ka mid a koontada xisaabta isticmaalkooda socdo current account lehna bogjeega koontada xisaabta wax keenisa saving account xisaabtaasoo leh bogkeeda keedka xajka xaj saving account lacag diri degdeg ah dhammaan bangiyada adduunka sweft telefoonka gacanta oo aad kala soconayso dhaqdhaqaaqa xisaabtaada sms banking xisaabta maalgashiga waa mid ku salaysan heshiis ganacsi oo u dhexeeya bangiga iyo macaamilka kuna cadweyne wax la maalgelinayo iyo faa'iido qaybsiga waafaqsan shareecada islaamka sida
kow mudaarabo laba mushaarako saddex muraabaxa afar beecu salam shan ijaara hadda weli macluumaadda aad ugu baahan tahay salaam somaali bank booqo webbageka internetka ku leeyihiin www salaam som bank s o shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaye ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaa la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli miyu xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guule xidmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daarta internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaneed free ah واو واو حرمونك أنفع بلاس أد يأد أي أي أنفع أديك حرمونك أنفع بلاس واحد وش نكرتا ugushubo e v c balaar xidig toddoba laba afar xidig xidig geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaadankaas dheerarka la hariir ogeega ma aha meesha hal afar hal أما فيسبوك جينا أه فيسبوك دوت كوم فلاش هرمود هرمود 4G LTE yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba xaajiyey ee xaaji wax allaale waxba unka hayso miiska soo wada saar maraan biyaashe la sheekayso alla ilaha inaad raalliyo tahay mudane ihaa oo lu qabee maanta waa wada carfaysaa magaca adiga sanca restauranti and fast food alukaadi bariisiya baastooyin kala ihaa geesu baxa aad iyo aad baad u macaan tahay laakiin goobaa waddanka timi haddaan dhandhan iyo nafaqa buuxdaba anuu subahay laakiin waddanka nala soo siyaaratay xaggee xaggee magacaba ka dheero magaalada sanca ee dalka yemen cuntooyinka caasimadaha laga cuno waa inay ka wada sarreeyaan cuntooyinka kala soon maaha